Maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab in dad shacab ah ay ka soo barakaciyeen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale. Maalmihii la soo dhaafay gudaha degmada Bardaale ayaa lagu arkayay qoysas badan oo soo barakacay, kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo. Guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay, Maxamed Isaaq Caracas, oo aan khadka taleefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay ku dhowaad shan kun oo qoys inay ka soo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada Bardaale kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in carruurtooda ay askariyeeyaan.
maadaama haddii dadkan ay ka amar diideen nimankaas cadowga ah waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaareen ninkii cadowga ahaa inay dadkaas soo barakiciyaan oo toban iyo sideed tuula camal ay dadka kasoo barakiciyaan dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada bardaale maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtihiin raasaday dheheen dadkan degmaday soo gaareen dadka qaar abaabul bay galeen oo ina nimankan iska dhici go-aan ku gaareen marka waxay ku sugan yihiin degmada bardaale waxayna usoo carareen amni darro nimankaas cadowga ay ka amar diideen waad og tahay nimankan shabaabka dadka iyo deegaanada hadda ay maaragtay ay faraskursa ay joogaan waxay rabaan in ciyaalka yaryar ay askareeyaan ay markaas ka bacdi ay qasqaxin ka dhigaan ay dagaal geliyaan marka maadaama ciyaalkii loo diiday dhaqaale loo diiday waa dareemi kartaa marka nimankaas urur intaas laga amar diideen taasu dadkan dasdagaalsanaa oo macaalin tabadarsaday wuxuu hadda sameynaya og tahay amarta waxay noqotay inay shacabkii ay soo barakiciyaan ay raashinkii iyo alaabkii iyo ay kasoo ceshadaan ay dhahaan meeshaad wax ku yihiin halla ay wax ku yihiin dowladda wax ku yihiin dowladdana maaragtay baaqa annaga waan gaarsiinay insha allahu tacaala nimankan wax in laska dhiciyo filaagargishikaaaqoqoda in laska dhiciyo ma wax kale ku hareemada guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas wuxuu sidoo kale caddeeyey in dadka soo barakacay ay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda kasoo cararay xilli la gudagalayo bisha barakaysan ee ramadaan deegaanadaas waxaa kamid ah majiido baaniye foolfayle toosweyne iyo dhulkaas fadhiisi waa deegaan isku weerara oo ilaa danka bulxaawi dhulkaas oo dhan waxay dadaa kusugnaa waa toban iyo sideed tuulo waxaa kasii mida tuulo maaragtay meesha kale malaaqda tuuliyo meesha ciidan wasaafasal ay soo baraysaa marka dad bay taargadgaraysanayaan intii ka amar diiday taargadgaraysan inta la jirta maskaxdaada laga gumaystay waa ciyaalkooda diibteen dhaqaalay diibaan marka intii ka amar diiday waxay taargadgaraysanayaan shacabkan dhibaataysan iyo bisha ramadaanna waxaa hadda soo gashayna in waxaan rabnaa haydaha samafalka ay si gooni usoo feeyaan dhanka kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin inay mas-uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsanaa wax soo saarka gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira khilaaf soo kala dhex galay kooxda al-shabaab iyo shacabka qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale waxayna dadka tuulooyinka bardaale hoos yimaada qaarkood ay diideen in carruurtooda la askariyeeyo ama ay ku biiraan kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo